ONG. I am Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah siddeedda bisha meey ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oon toddobaadka ku eegi doono dhallinyaro ku dhaqan magaalada beledweyne oo afrin u sameeya boqolaal qoys oo danyar ah sanadkii saddexaada hadda soo socdo labadii soon hore ururka u qabtay bisha ramadaan aakhirkeeda waxaa la sameeyaa ciyaalka agoonta waxaa loo gadaa ilaa saddex boqol laba boqol oo caruura waxaa loo gadaa dharka ciidda haddana kuma eka bisha ramadaan keliya iyo ciidda shaqadeena markasta oo wadna hadday noqon lahayd keli hadday noqon lahayd biyo dhaamin marka wax badanaad dadka u qaban waa jirtaa bulshada mana ku eka bishaan keliya shaqadeena way soco doonta ciyaarihii kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka inka badan laba boqol oo qof oo falastiiniyiin ah iyo toddoba-iyo toban askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadiyo shalay ilaa ay xalay ka socday masaajidka barakaysan ee al aqsa ee magaalada qudus tani waxay ka dambeysay kadib markii ay booliska israa'iil ay rasaasta caagga ah iyo bambooyinka aanan qarxin ku tuureen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagxaan ay ku tuurayeen ciidamada israa'iil wakaaladda wararka ee royters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada laba boqol iyo shan qof oo falastiiniyiin ah sidoo kalena booliiska israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen toddoba iyo toban askari xaaladda qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aada u kacsanayd tan iyo bilowgii bishaan barakaysan ee ramadaan isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda sheekh jaraax ee bariga qudus halkaas oo xoog lagaga saaray guryihii ay degganaayeen qoysas badan oo falastiiniyiin ah guryahaas oo ay sheegteen dad yuhuuda maraykanka qaramada midoobe midowda yurub iyo jordan ayaa ku baaqay in xaaladda la qaboojiyo gaar ahaan jordan ayaa walaac ka muujisay guryaha laga saarayo dadka falastiiniyiinta warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska hor imaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqammo dad kale sida iska horimaadka dhaqammada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatannadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qoristaab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahno caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qaybqayb ah hadduu eebba idmo
haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa noo soo diyaariyey waryaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan kusoo qaadanaynaa urur dhallinyaro oo ka dhisan gobolka hiiraan oo afurin u sameeya ilaa saddex boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacayaal dhalinyaradan ayaa mashruuca afurinta wada sanadkii saddexaad ujeeddada mashruucan cidda taageerta nooca raashinka ee afurinta loo siiyo ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaa toddobaadkan marti igu ah nashaad cismaan cabdi cabdirashiid faarax cabdi iyo cabdinaasir daahir cilmi oo ka mid ah ururka dhallinyarada howshan wada maxamed cabdi xasan iyo cadar xaashi xuseen iyaguna waxa ay ka mid yihiin horjoogayaasha xerooyinka barakacayaasha ee afurinta loo sameeyo marka hore waxaa sharaxaya howsha socota cabdirashiid faarax cabdi guddoomiyaha ururka horumarinta iyo wacyigelinta gobolka hiiraan
waa ku dhowahay madasha idaacadda v o e horey waxaa usoo samayn jirnay labada ramadaane hore ramadaanka kii saddexaad ramadaankii kood waxaa soo siinay boqol qoys ayaan siin jirnay afurin kii labaad waxaan siin jirnay laba boqol kan haddana waxaa siinaa ramadaanka saddexaad nooca saddex boqol oo qoys ujeedkiina waxaa yahay marka insha allahu tacaala inaan xayaat aan sii wadno oo tirada iyo tayadaba sii wadno haddana waxaa wadnaa maalinkii sideedaad ayaan waxaan bixinaynaa afur ka urur ahaan
waa mahadsan tahay magacaada ku bilow dadka afurinta aad u sameynaysaan iyo waxaa ku xulanteen magacayga waa nishaad cismaan cabdi dadka afurinta u sameynayna waxaa waay tiro dhan saddex boqol oo qoys maanta ay sideed tahayna way noo socotaa alxamdulilah dadka waxaa ku xulanay dadka aan afurka aan iska dhiibi karinee danyarta ee kaamamka ku jiro ee aan awoodin bisha ramadaan inay afur iska dhiibaan waxaa kusoo helna tirikoobna waa sameena xaafadahan waa dhexgalnay dadka isku mid ma wada dabka aysan shidanina ku jiro kaamamkana waa tagnay dadka danta yar markii afayarna ugu dan yar ee dabkooda dinsanya soo xulana saddexda boqol kala soo baxnay cabdinaasir intii aad howshan wadeen kan dhallinyar ahaan yaa gacan idinku sii
wax haddaan iska kaashinaynay ama ururkaanu hadda uu sanadkii saddexaad uu samaynaayo runtii waa ururkoos xilqaamay wax haba yaraatee dad muxsiniyiina oo ayagu wax ku soo darsado ama wax soo sadaqaysto moogiye cid gaaroo hadda si gaara aan wax uga helna ma jirto dadkun waxa waaye kayrka haddii loogu yeero wada jecel yihiin insha allah waxaan rajeynayna marka inta dambana inay ka qayb qaataan haddana weli hawsh way socotaa dad muxsiniin oo khayr badanana jiro oo jecel mar walba inay ka qayb qaataan welitana waa wadnaa hawshii aad bayna u socotaa
magacaada ku bilow iyo xeradaada iyo tirada dadka ka faa'idaysa bismillaahi raxmaan raxiim magaceedu waa maxamed cabdi xasan ka socda xerada ee qaxootiga doomey ee ku taala duleedka beledweyne gaar ahaan xaafadda buulyaaquub ee buundaweyn ururka wacyigelinta ee gobolka hiiraan aad iyo aad ayay ma fahmin oo u taageeraan bulshada mar waliba ama xilli walba oo bil ramadaan lagu jiro tirada hadda ka qayb qaadatayna ilaa labaatan qoys oo dadka ugu liidan oo waayeelada ah ayay afurun noo siiyaan maalin walbo oo maanta maalintii sideedaad ay u socoto dadkii loogu talagalay oo ugu jilacsana waayeelada ahay ayaan afurinta u qaadnaa aan siinaa way calaamad leeyihiin dadka waa la kala yaqaanaa kaarar ay wataan kaararkaas la siiyey ayay raashinkooda ku qaataan
magacaada ku bilow iyo kaamkaada iyo tirada dadka waxaad ka helaan haa kaamkayga waxaa la yidhaha kulmiye anaga magacayga waxaa la yidhaha cadar xaanshi xuseen kulmiye anugu waan ku qoranahay waxa waaye dhallinyarada walaalahayna waxna siiso waa mahadsan yihiin labaatan qofood aan ugu qaadaa aniga meeshaan wax oon qoodin afuruna siiyaa dhallinyaradana siisa khayr allaha sii waa mahadsan yihiin
cabdirashiid waxyaabaha aad sheegtay inaad afurinta aad samayso haddii aad noo sharaxdo waxa ay yihiin cunto fudud ma cunto culus maxay yihiin haddaa noo sharaxdo waa mahadsan tahay dadka waxaan siinaa cunto culus sida bariiska hilib qudaar iyo timir iyo xayaata biyahabo marka dadka waxaan siinaa raashinkaas culusaa siinaa maadaama ay ay sooman yihiin labaiyo toban saacadood qaarkood waxaa jiro ayagaba suxuur helin maadaama dadka asn dad masaakiinah anigana aan awoodin inaan suxuur ugu darno dad waxaa iska jiro afurka afur wax ku gaaro marka waxaa siina raashin noocaas ah oo camal ku filan qofaa siina laakiin qofka waxaa la cuni karo labo ama saddexaa la cuni karto marka raashin waxaa siinaa culus
maasanta intee garaama qofkii loogu talagalay in la siiyo intii garaamoo la siinayo waxa waa atleast ina laba kiilo ama kiiliya bar oo raashin isku dara in la siiyo oo bisil taasoo loogu talagalay in hal qoys ay ku wada cunteeyaan ay ku wada afuraan tiradaas ayaan cabirkaas ayaa wax u siinaa dadkaas
ramadaanka ka hor xerada adiga aad horjoogaha ka tahay dadka ku nool noloshooda sidee ahayd noloshooda waa liidaneed kaamka aniga aan joogo dad masaakiinaha joogo oo noloshooda liidan tahay oo waxba haysanin oo iska masaakiina haddana afurka aan u qaado waa alla ilahay si fiican aan ugu qaadaa waana anfacaa
meeqa qoys afur u qaadaa waxaan u qaadaa waxaan u qaadaa labaatan iyo sideed qofood
cabdirashiid hawshan waa howl adag qarash badanna wuu ku baxayaa kan urur ahaan yaa idinka taageero walaal sidaan hore u sheegnaba annaga waxaan nahay dad isxilqaamyaal ah ma nihin haayadna ma nihin dowladna ma nihin bulshada ayaa dadka u dhex galnaa bulshada xayaata waxaa ka soo arurna bulshada xayaata ayadana aan u geynaa marka ganacsatadaas reer beledweyne ama dad qurba joog ah oo ayagana bisha ramadaanka wax soo sadaqaystugu jiraan laakiin ma jiraan organisation gooni ah ama haayad ama dowlad gooni waxna siiso bulshadaas le wax soo sadaqaysato waxaan leenahay istiikaro iyo boorar oo xeeto oo aan ku qoranno lambiradeenna ama akoonadeenna oo aan ku caddayno inaan nahay dhallinyar noocaasa inaan afur samayna rabaan nagala qayb qaata ah marka dadka sida badan markii akoonadaas iyo lambaradaas arkaan waxay kusoo sadaqaystaan sidoo kale waxaan sameynaa waxaan tagnaa goobaha ganacsiga tiim tiim inta u dirno istiikaradaas iyo muraaqahaas intee qaadanno oo lambar ku qoran yahay caawi walaalkaas sooman aan qolalka irid walba ganacsi walba istaagnaa qofkii timirna siiyo qofkii raashinna siiyo qofkii lacag ku tuurto sidaas ayaa dadka wax ugu sameeyan sidaas dadka wax ugu soo qaadnaa cabdinaasir hawshan waa howl adag kan dhallinyar ahaan mis leedahay waa ku filan tihiin oo waa qaban kartaan tiro intaan ka badan
runtii horta barnaamijkan sanadkii saddexaad uu socdaa waxaana loogu talagalay mar walba in dadka masaakiinta oo aadka u liidanay ka faa'iidaystaan ka dhallinyar ahaanta isxilqaantay waad dareemi kartaa dad muxsiniina la dhexgalaya annaga xooggii iyo maskaxdii iyo dhaqaalihii tabarteen waxaan awoodnaa kusii daraynaa dadkii muxsiniinta ee kheyrka jeclaa ee dadka masaakiinta ayaga naftoodana qaybtooda ka qaataane lagama maarmaan waa loo baahan yahay howshan insha allah waxaan rajaynaynaa inta noo dhiman in sin wanaagsan inoogu dhammaato haddana waxaa waaye kastaas yartaa ayay isgaarsiiyaan cagooba si ay ku nool yihiin waxa ay haystaan male dadka walaalahayoo hadda waxna siiyey ayaa afurka hadda macnaha aan kala gaarsiiyaa haddana afur waxay usii baahan yihiin weli in hore loogu sii wado oo dadkaas gacan la qabtay u baahan yihiin marka tirada qoysaska ee xerada ku nool maxaa nooga sheegi kartaa dadka tirada qoysaska ku nool waa dad tiro badan oo adiga boqol iyo xoogaa gaarayo marka anigu wareegtaan ku siiyaa inkastoo ayna wada anfici karin wareegtaan ku siiyaa safba maalin baan siiyaa
cabdirashiid waxaa tidhi saddex boqoloo qoys oo dadka danyarta ah iyo barkacyaashaan afur u samaynaa ma saddexdaas boqoloo keliya magaalada ku nool maxay tahay saddexda waxaa ugu korteen annaga waxaa iskanaha dad oo dhallinyaro ah oo isxaqaamyaal ah lacag akoonana u jirta ama lacag ahayno oo dadka ku filan sii karna ma jirto marka labadii ramadaana soo dhaafnay tiro waxaa kusoo bilaabna boqol ti ramadaankii hore kii labaad laba boqol kan saddex boqol marka baahidana intaas way ka badantaa waa ognahay laakiin hadba tabarteenna intaad aan furi karno haddii maanta qof baahan aa wax siisid waa sadaqo marka saddex boqol oo qofna run ahaantii anaga haddii aan fiirana tiro yar ma ahan laakiin ma ahan meeshii la rabay waa halkaam ayaa waxaa la ku nooshaa shan boqol ama ka badan marka insha allahu tacaala ramadaanada dambe waxaan isku dayna inaan gaarno ka badan aan afurino marka tabarteena intaas leekaato ma ogiye inaan ka badan waa jeclen
cabdinaasir maxaa is leedahay howshan wadaan muhiimad intee la-ega u leedahay dadka magaalada ku nool
runtii muhiimad aada u wanaagsanay u leedahay sababtoo tahay hadda maanta intaa la quudiyo ama afurka loo sameeyo markii hore mahayaasan fursaddan oo kale weyna jirtaa baahidii waana mid taagan marka intaas tiro saddex boqol oo qoys baahidoodii afur ay helaan noloshooda meel kale ayna ku tiirsanayn runtii waa muhiimad weyn wax badanoo magaalada usoo kordhay dadkana usoo kordhay waa
cadar dadka xeradaada degan marnama isku dayeen inay dadkan xoogooda sadaqaysanaya ay qayb ka noqdaan dadkan xoogooda sadaqaysanaya inay qayb ku noqdaan waa isku dayeen waxa ay haystaan dadkaas male dad masaakiimaay u badan yihiin waa yeellay u badan yihiin dad indhala ah ii joogo marka waxa waaye wixii aniga dadkii la kala gaari lahaa qof walba walaxabaa la siiyaa kas maalintii labaatan maal labaatan iyo sideed maraan siiyaa labaatan iyo sideed maraan siiyaa dadku waa iskor yaallaan wixiina wax dadkii wada ku wada aada maaha marka wareegtaan u siiyaa safba maalin baan siiyaa
cabdirashiid shaqadan culeys intee la egay u leedahay urur dhallinyaro oo aanan wax dhaqaale haysan cid taageeray lahayn inay sii wadaan
walaal walaal horta waxaa u leedahay culeys aad iyo aad u badan annaga taleef akoonadeenna lacag ku jirto oo kala soo baxno waxba kuma samayno waxaan samaynaa waa waraaqahaas oo beejijka aan dhigno ama websaydyada ama dadkaas dhalinyarta oo kuu sheegay oo masaajidada iyo ganacsiga goobaha ganacsiga tagaa oo wax ka aruurinaa waxna mar waan sii daynsanaa oo waan iska sii bixnaa oo waxaan saaranaha baqaar oo wax ka qaadanaa jirto oo dhan raashikana sii siiya dadka xoolaha kasoo qaadno xoola maalintii waxaa qalnaa saddex neef oo ariga qalnaa raashin waxaa la kariyaa toddobaatan shan kiilo ama loor iyo haaf bariis ah qudaara usii dheer qoryihii marka ugu celis celcelis ahaan maalintii waxaa qarash galaynaa lacag afar boqol oo dollar ku dhow saddex boqol iyo xoogaha marka intaasna waxaan akoon kala soo arbaxna ma ahna waa waxaan dad ka soo aroorino marka culayskeeda aad ayay u leedahay waxaan jeclaan lahayn in bulshada ay nala fahanto ay ka soo qayb qaataan bishaan ramadaanka ah sadaqada bilaha kale la mid ma ahan qofkii maanta qof walaalkiis oo waxba haasan afurine wuxuu leeyahay ajirkiisoo kale marka waxaa loo baahan yahay culayskeeda aad u leedahay marka in dadka ay nagala soo qayb qaataan anigana insha allahu tacaala intii awoodeyna ah dadkaas masaakiinta walaalaheena ah inta annaga wax cunayno inaa ayaga wax cunaan isku dayna insha allah cabdinaasir magaalada waxaa ka jira maamul canshuura dadka laga qaadaa marna ma isku daydeen in maamulka alla kaashataan hawsha awadaan
runtii dadka qof kasta oo khayrka jecel horta waa u bandhignay maamulka sidiisa waa u bandhignay welito ballanqaadyo moogi wax hadda nooga soo laabtay ama aan ka helnay ma jiraan markii laga reebo taliyaha guutada shanaad taliya baakaay oo asiga qeyb ka mida ka qayb qaatay afurka hadda la samaynayo waana muhiim inay dadku ka wada qayb qaataan dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa inay qof walba intii tabartiisa sadaqa yaraan male weyni malahan qof walba intuu awoodo oo tabartiisa ah inay ka qayb qaataan hadday maamul leeyihiin hadday ganacsata leeyihiin haddii bulshada qaybaheeda kala duwan leeyihiin inay barnaamijkan ka qayb qaataa keyrigaah socdo cabdirashiid waxaan nooga warbixisaa kaamamka iyo noocyada dadka wax siisaan meelaha idinkiga kala yimaadaan noocyada dadkaasina horta waxay ka kala yimaadaan magaalada buladun waxay kooban tahay afar xaafadood afarteeda xaafad ayaan xeeta kasoo kala xulnay min konton qofood tiro laba boqol oo qof la eg waaye boqol kale xeeta oo soo herayna waxaa waaye dad waxaa afursiina ayagana iska socotaa maadaama wax bisil aan karinayno sudumeeyo qof waxaa noo imaado oo dad indhahalla dad iska xanuunsan oo noo imaado oo meeshaasaa wax bisil lagu kariya intee maqlaan soo aadaayo dad kale waxaa jiro masaajida ku jiro xirow allaha oo ayaga meelihii ka yimaada ama tuulooyinka yimaada masaajidka cilmi iyo magaalada waxbarasho urur soo raadsaday oo ayaga xeeta loo qaado sidoo kale waxaa jiro dadka xanxanuunsan oo dhimbarka loogu jiro oo ayaga naftigooda xeeto aana soonayn laakiin dad sooman u egoo waxba maadaama magaalada waxba laga karin ayaga imaado oo duhurkii aan wax u dhiibno cunto intay usii karno shanta saac barqadii aan sii siino marka saddexdaas boqol ayaan xeeto aan siinaa waxayna ka kala imaadaan afarta xaafado magaalada berdweyne kaahamkooda
cabdinaasir maxaa ku dirleed
runtii wax kale kuma daraayay waxaan ku daraayaa keliya hawshaan khayriga ah ee socoto waxaan rabnaa in si wada jira aan wada qayb qaadano cid kasta ee barnaamijkan ka qayb qaadatana waxaan ugu baaqaynaa inay ajirka qofkaas sooman ee afuraayo mid lamid ay leedahay ayna ku dhiiradaan barnaamijkan dhalinyaradan ama ururkan wacyigelinta hawshaan wada iskaashaday waxaa waaye urur bulshada u dhisan dhalinyaro aqoon-yahanaa magaalada wax ku bartay ayagu isku tegey cilmigooda maskaxdooda iyo fikirkooda isku geeyey dadkana si intaas la eg wax loogu qabto haddaana laysku xirnayn si guruub ahaan layskugu xirnayn far keliyo fool maraqdii soomaalida ku tiraa marka waxaan rajaynaynaa inta kaleeta naga maqan inay nagu soo biiraan na ay ka qayb qaataan barnaamijkaas kheyriga hay socdo cabdirashiid hawshan afurinta ururkiina oo keliya miyaa magaalada ka wada mase waxaa jira ururo kale oo howlahan oo kala qabta walaal waa laga yaabaa inay jiraan laakiin annaga hadda urur kale oo ma arkin laakiin way dhacdaa ama waa laga yaabaa ururo kale oo magaalada ka dhisan oo wax bixiyo oo biyo biyo dhaamin sameeya aragnay laakiin hadda wax anfurin sameynaa ka urur ahaana ururkiin ahaan ma arkin waxaana far lahayn ururada kaleoo bulshada magaalada ka dhisan ururka wacyigelinta bes ma awoodo inaan dadkaas masaakiinta oo wax gaarsiiyo waxaa jeclaan lahayn ina ama nagala soo qayb qaataan ama ayaga ay si gooni wax u bixiyaan ee dadkooda dhankooda wax afurka ka sameeyaan maadaama baahida jirta ay aad u badan tahay waxaan haynana aad u yaryihiin marka waxaan leenahay bulshada qaybeeda kala duwan hadday ururada ahayd haddii maamulka ahayd hadday ganacsata ahayd inay ka qayb qaataan arrinkaas u istaagaan ee dadka walaalahooda ee bisha ramadaan waxay ku caawin karaan ku caawiyaan
nashaad marka bisha ramadaan ay dhammaato oo hawshan afurinta ay soo gabagabaysaan qorshaha miyay kugu jira inaad howl kale sii wadaan si bulshada loo caawiyo haa way noogu jirtaa qorshaha sidaa hore usoo sameynay sanadkii saddexaada hadda soo socdo labadii san hore ururka u qabtay bisha ramadaan aakhirkeeda waxaa la sameeya ciyaalka agoonta waxaa loo gadaa ilaa saddex boqol laba boqol oo caruura waxaa loo gadaa dharka ciidda haddana kuma eka bisha ramadaan keliya iyo ciidda shaqadeena markasta waa wadnaa hadday noqon lahayd keli hadday noqon lahayd biyo dhaamin marka wax badanaa dadka u qaban way jirtaa bulshada mana ku eka bishaan keliya shaqadeena way soco doontaa aye cabdinaasir
runtii horta ururkaani mar walba shaqada taagan ayuu qabtaa hadda bisha ramadaanka lagu jirna afurinta hawsheeda wadnaa laakiin haddii ramadaanka laga baxo waxaa jira shaqooyin badan oo waqtiyadaas taagan oo haddii noqoto wacyigelin haddii noqoto haddii noqoto inaa barnaamij samafal kale la sameeyo haddii noqoto inaa qorshooyin kaleto ama barnaamijyo kaleto horumarkaa laga shaqeeyo marka ma ahan wax meeshaan iyo meel lamida kusii joogsi doono shaqadaan bulshada u hayno deegaankii dadkaan u hayno waa midaan sii wadi doono intaan noolnaha insha allah cabdirashiid ugu dambeyn kelmadaada
kelmadeyda ugu dambeysa waxaa waayan barnaamijkaas afurinta ah oo ama qayriga ah oo urur ahaan aan wadno oo aan rabno sidii gabal walaashay nashaad ay sheegtay maalinta ciidda waxaan sameynaa carruuro ta agoonka ku jiro magaalada buldinkaamkeeda ilaa laba boqol aan dhar ciid u gadno in nagala soo qayb qaataan barnaamijyada noocaas ah oo sadaqada ah dadku ilaaha wax siiyey maantay qofkii nool waxaa laga yaaba ramadaanka dambe inuu caafimaad ku gaaro ama uba nooleen kii shala noolaa ma noolo marka waxaan leenahay ha laga soo qayb qaato sadaqada ama barnaamijka samafalada ama qeyriga aan wadno qofkii asaga iskiisa waxbaxsanaa iyo qofkii si wadar ah gacmo wadajir ayaa waxgooyaanaan lahay ururka wuxuu soo dhoweynaa qof walba oo xeeto kale uga qayb qaadanaa inuu dadkaas loo adeego annagana insha allahu tacaala waan ammaanadii noola soo dhiibto ama adeega dadka noola soo dhiibo inaan sidii u wanaagsan u gaarsiino waxaan leenaha sidoo kale maamulka gobolka iyo xeeto heer state inay barnaamijyada dadka masaakiinta maadaama ayaga ay mas-uulka yihiin inay hoos u fiiriyaan sidoo kale waxaa jiro dad suuriyaan ah oo qaxooti oo magaalada ku sugan oo ayaga aan siino guryana dejinno raashin dry food oo guryada korsadaan u geyno iyo hooy waxay ku seexdaan dadka noocaas camal ee dadka masaakiinta in hoos loo fiiriyo oo xeeto gacan dowladeed iyo waxay u baahayen gacan ganacsato inay gaarto annagana intii u qeyla dhaanin karno ama intii awoodeyna insha allahu tacala waa gaarsiin doonaa waxaa intaa ku eg barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne intaannu ka gaarino toddobaadka xiga barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay dhaqane haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan
runti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub dhinaca iyo dalka sbain kulan xiiso badan waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo atletico madrid labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha ku hardamaya sanadkan koobka horyaalka dalkaasi sbain ee laliigaha waxaana naadiga atletico madrid ay tahay midda hadda hogaaminaysa horyaalka oo toddobaatan iyo lix dhibc iska leh iyadoo kooxaha real madrid iyo barcelonana min toddobaatan iyo afar dhibcood ay iska leeyihiin taamicneedu waxay tahay in kulanka maanta dhex mari doona gegada kaminu ka dhici doona ay labada kooxoodba doonayaan in midba midda kale ay dhulka dhigto si ay u xaqiijiso in ay horyaalka ugu sii tartanto barbaro oo ay galaan oo real madridna ay badiso waxa ay fursad u tahay naadiga real madrid iyadoo naadiga kubadda cagta ee real madridna ay berito lala dheli doonto naadiga kubadda cagta ee sevilla kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa kooxood ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee kedis waxay la dheli doontaa weska halka atletico clubna ay la ciyaari doonta naadiga osasona deportivo alaves waxay la ciyaari doontaa naadiga lavente zeeriada dalka talyaaniga naadiga inter milan ayaa la dheli doonta naadiga zamdoria inkastoo inter ay ku guulaysatay horyaalka ayaa haddana waxay kooxaha kale ku ardamayaan kaalimaha kale ee kusoo xiga naadiga kubadda cagta spezia waxay la ciyaari doontaa napoli halka bolonya ay u socdaal doonto udinese fiorentina iyo lazi ayaa kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo dhinaca jarmalka naadiga busha dortmund waxay la ciyaari doontaa naadiga rb lipzig hovenheim waxay la ciyaari doontaa naadiga shalka zero four water bremen iyo leverkusen ayaa balansan union berlin waxay la dheli doontaa naadiga belzburg halka bayan munichna ay la dheli doontaa naadiga brusia menshon gladbach dhigwaanka dalka faransiiska naadiga liil ayaa u dhow inay horyaalka ku guulaysato kadib markii saddex iyo waxba ay dirtay naadiga lens ee dalkaasi faransiiska lyon waxay la dheli doontaa naadiga lorient halka nants ay la dheli doontaa naadiga f c boqdo horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee liil oo toddobaatan sagaal dhibc iska leh soddon iyo lix kulan ayaa la ciyaray b s g toddobaatan iyo shan ayaa iska leedahay oo soddon shan kulan ay ciyaartay monaco todobaataniyo leonna toddobaatan ay leedahay min shan iyo soddon kulan ayay ciyaareen dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu aadnana naadiga leeds waxay la dheli doontaa naadiga tottenham hotspur sheffield united ayaa la ciyaari doonta naadiga curs crystal palace halka manchester city ay la dheli doonta naadiga chelsea liverpool iyo southampton ayaa sidoo kale wada ballansan berito la kulmo ayaa dhici doona naadiga kubadda cagta ee wolves waxay la dheli doontaa naadiga brighton and half albion aston villa waxay la ciyaari doontaa naadiga manchester united west ham waxay la ciyaari doontaa everton arsenal iyo west bromwich albion ayaa wada ballansan halka dhinaca iyo dalkaasi spain ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee khitabe ayaa la ciyaari doonta eber lensey real valladolid ayaa dhili doonaa villarreal waxay la ciyaari doontaa naadiga celta vigo real madrid waxay la ciyaari doontaa naadiga sevilla dhinaca iyo zeri aadana naadiga genoa waxay la ciyaari doontaa saswolo benevento waxay la ciyaari doontaa cagliari halisbron iyo torino ayaa ballansan barma waxay la ciyaari doontaa atlana halka croton ay la dhili doontaa naadiga rome kulanka indhaha lagu hayo waa juventus iyo ac milan kulmadan beri ayay dhici doonaan natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay u kala badyaanna barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey haatanna aanu aadno qasiidooyinkii ramadaanka waxaan idiin soo qabannay nabaabankan oo ay ku luuqaynayso fanaanada allah u naxariistee faadimo qaasim hilowle
idaacadii duurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaatana kulan dambe nabadgelyo
محمد يا محمد